ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxa weye waa mashruuc lagu maalgelin doono boqol iyo konton milyan oo ku aadan maarata inay dhalinyarta iyo maarata haweenka iyo dadka coryamiinta lagu siiyo xoog dhaqaalo si ay noqdaan shaksiyaal ka kaaftoomo maarata inay dad kale ay ku dul noolaadaan marka barnaamijkan wuxuu olajediisa ay tahay in shaqo abuur iyo dhaqaalo abuur loo sameeyo saddexda gurub aan sheegne waana waana lacaga oo maarata la siin doono lacagahana waxay ku umaadeen kadib markii ay baaritaan uu sameeyey gafan ah iyo ballanqaad uu marka iyada uu sameeyey markii doorashada ololaha doorashada lagu jiray asoo maarata gartay inay dadkan ay yihiin dad maarata dhibaa ah oona u baahan yihiin in maarata shaqada loo abuuro iyo dhaqaalaha waxaana ogsoonahay dowlad keligeeda nin kasta shaqaa siin karto shaqa abuurna ma samayn karto dowladda marka waxaa dowladda jafanaga uu marka u arkay inuu maarata lacagaha boqol iyo konton milyanka u qoondeyo si ay maarata dumarka iyo dhalinyarta iyo maarata coryamiinta ay lacagahan ugu ay loo siiyo ay u hesho fursa ay lacagay ku qaataan dhalinyarta iyo dumarka iyo shaksiyaalka coryamiinta inta badan cid ogol inay maarata lacag deymiso ay ku shaqaystaan ma jirto bangi ha noqdo ama shaksi ha noqdo marka bangiyaalka da-aadna waxay mar badan ay ku xiraan shuruuda aad u adagoo maarata dadkan ay heli karin si title deedka inuu qofka uu leeyahay ama lahaanshaha dhulku uu leeyahay qofka inuu lahaado marka midna waxay ka caawin doontaa maarata guryaha inay maarata inay lacaga ay dowladda siiso ayna ku shaqaystaan insha allah marka dadkan gaar ahaan tusaale ahaan dumarka oo kale aan idhaahde traintee dhan baa ku aadaysa dhalinyarada ama dadka naafada ah seed u qoondayseen markaasi lacagaha waxaan u qoondayna qeyb ay tahay boqolkiiba konton in la siiyo dumarka boqol kiiba labaatan iyo shan in la siiyo dhalinyarta boqol kiiba labaatan iyo shan in la siiyo shaksiyaalka coryaamiinta sababaha ay keentay in isaan loo kala qoondeyna waxay tahay dumarka boqol konton waxii loo siiyo waxaa weye dumarka waxaa la ogyahay ama la ogaaday mar kastaba lacagaha loo dhiibo inay aada ugu shaqaystaan lacagaha ama dhaqaalaha ay soo saartaanna dumarka inuu gaaro qoyska dhammaan wax u galo oo ha noqdaan caruurta ha noqdaan maarata dadka kale oo ku tiirsan qoyska midda kale markay noqoto lacagaha in lasoo celiyo maadaama ay lacagahan yihiin lacaga lasoo celin doono dumarka waxaa la ogaaday baaritaan la sameeyey sidoo kale inay aada ugu fiican yihiin maarata inay deymaha ka soo celiyaan dhalinyarta iyo coryamiinta marka iyaguna waa dad hor usii bartay maaha maarata inay lacaga ay qaataan inay soo celiyaan marka waxaana qiyaas ka hoosay inta dumarka la siin karo in la siiyo sababtaas baa keentay lacagahana ma noqon doonaan lacaga maarata qofka inta iska siiyo uu maarata iskala tegay maaha waa lacaga la soo celin doono maadaama arabnaad lacagaha inay si fiican u socdaan lacagaha ay noqon doonaan lacaga wareegta ah oo qofka markuu qaato uu soo celiyo qof kale qaato uu soo celiyo marka oona joogta inay noqoto arabnaa ma ma doonayn maarata lacagaha inay la kala qaato ay hadhow maarata dadka kala dhumaan sabayaasaan horta dumarka u siinhaynaa xooga koowaad sida oo kale dhalinyarta iyo coryaamiintana iyaguna waxaan fursada siinayna waxaa weeye sida horaan u sheegay dhammaan dadka ma ka helaan shaksi deemiyo lacagaha marka waxay u noqonaysaa fursad ay lacaga maarata ay ku helaan lacagahan waxay uga duwan yihiin lacagaha ay banka bixiyaan waa lacaga aan lahayn wax dulsaar ah ama cashuuraad aan lahayn oona kuwa ku aadan sida ay qabto diinta lacagaha lagu kala qaato in qofka inti la siiyo oo asoo shilina ka go-in shilina kusoo darin qofka giilasina shilina maka go-ay markuu soo celinaya shilin dulsaare cid ka rabto ma leh marka tusaale ahaan qofka markii la siiyoo kale lacag laba boqol oo kun ama saddex boqol oo kuna bishii qiyaas intee dhan baa laga rabaa inuu soo celiyo horta xisaab baa lagu dhufanaya marka qofka waxaa la rabaa qofka inuu kusoo celiyo lacagaha ilaa sanad gudaheeda marka qof hadduu laba boqol qaato inkasta weli hadda xisaabaadka aan samaynin laakiin waxay noqon kartaa qofka inuu soo celiyo ilaa lix kun bishii waxaana faa'iida uu leeyihi waxaa weye saddex bilood baa la siin doonaa oo loo yaqaano grace period oo maarata qofka inuu intuu ka degayo uu becshiradiisa ka bilaabanayo uu maarata lugihiisa dhulka dhigayo maarata waxaa lacag ma soo celinayo kadib bishii afraad buu qofka bilaabaya inuu lacagaha soo celiyo muddo sanadna uu kusoo celinayo marka waa lacaga haddii ay dadka ku shaqaystaan ayna noloshooda oga wanaajin karaan ayna lacagii si toos ay kusoo celin ay kusoo celin doonaan dhalinyarada ku dhaqa boqol iyo kontonkana lacaga hal mar la bixinaya ma noqon doonaan waxaan sii lacagaha waa la kala horbixinaya waxa weye dowladda lacagaheeda jadwal bay ku baxaan marka waxa weya first phase-ka in konton milyan la bixiyo tusaale ahaan wejiga labaad in la bixiyo sidoo kale konton wejiga saddexaad konton la bixiyo lacagahan shaksiyaadka la siinayna waxaa la yeeli doonaa intii lacagta loo dhiibin waxaa tababar baa loo samayn doona ku aadan habka becshirada ama ganacsiga loo samaysto waxaana bari doonaan dad maarata ku qalin jibiye ama ku taksusay arrimaha ganacsiga iyo sida ganacsiga maarata looga shaqaysto soomaalida badi waxaa weye nin kasta ganacsi buu ku nool yahay ilaa hadaad fiiriso ganacsiga soomaalida boqol kiiba toddobaatan hor socod ma laha sababtan waxaa keenta soomaalida ma kala fiiriso khasaare iyo faa'iida iyo habka becshirada lagu maamulo marka waxaan rabnaa inaan barno si ay noqdaan lacagahan dadkan siino inay lacaga waxgal u noqdo shaqisiga qaatona ay dowladda lacagiisi toos ugu soo noqdaan bayaan uga jeednaa insha allah sidaas baan lacagahaygaan siinana qofkaan training u siin doona insha allah waxaa lagu qiyaasaa in guud ahaan gobolkan waqooyi bari gaar ahaan ismaamulka gaarisa in boqolkiiba toddobaatan dhalinyaradu ay yihiin kuwo shaqa la-aana marka shaqa abuurkan aad dhalinyarada u sameynaysaan door intee leeg buu ka qaadan karaa in markaasi ay shaqooyin helaan noloshooda iyo midda qoysaskooda ay ku maareeyaan qayb weyn buu ka qaadanaya waxaa siiyay lacagaha horta waxaan ku bixin doonaa shaksiyaal iyo gurubya groupkana horta wuxuu ka kooban doonaa wuxuu ugu yaraan noqon doonaa toban ruux ugu badnaana shan iyo toban ruux baa laga rabaa marka waa dareemi kartaa haddii ay la faangareeyo qiyaas shan boqol oo gurub oo ka kooban toban qof ugu yaraan haddaan soo qaadano marka waxay noqonaysaa waa tiro ka badan ilaa shan kun oo shaksiya oo maarata inay meel ay ku tiirsanaadaan ama shaqa abuur u gasho shan sano kadib marka waa dareemi karta inta shaksi ah oo maarata laga laga xoreyn doono maarata maskiinnimada ama shaqala-aanta laga xoreyn doono waa barnaamij marka olajadiisa aada weyn tahay marka waxaan ku guda jirnaa shan sano kadib inay la arko dhalinyaro muuq muuqdaan oo maarata waxgalkii ay kala kulmeen kadib markii lacagahan la siiyey ay noo muuqdaan inaan aragno maxaa sida dowladda dee kor u booda waxay u qori kartaa afar kun ama saddex kun oo qof barnaamijkana wuxuu soo saari karaa ugu yaraan kun sanadkiiba marka waa barnaamij aada weyn laakiin waxay ku xiran tahay dadkan siday u fahmaan iyo sidii lacagaha lagu dhiibay ay ugu shaqaystaan qofka hadduu waxban ka qabsan waayo oo lacagihiina dib looga soo celiyo marka dhibka asaa asaa asaa gacmihiisa kula imaada
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana aatus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa